waxaa garoonka diyuuradaha Lanvater ee magaalada Gothenburg ka anbabaxay xulka qaranka Soomaaliya ciyaarta xeegada iyagoo ku wajahan dalka Kenya oo uu sabtiga ka furmi doono koobka qaramada Afrika ee kubadda xeegada Yonis Khaliif Xasan oo ah guddoomiyaha xiriirka xeegada Soomaaliya oo la aasaasay sanadii labadii kun iyo lix iyo tobankii ayaa waraysi uu siiyey laanta afka Soomaaliga ee idaacadda Sweden uga warbixiyey tartankan oo markii ugu horreysay uu xul ka socda Soomaaliya ka qayb qaadan doono asalaamu calaykum maxamed waa mahadsan tahay waxaan insha allah ka timi doonaa waddanka kenya gaar ahaan caasimada nairobi oo aan uga qayb geli doono annagu ku matali doona qaranka soomaaliyeed ee xeegada oo ka dhici doono tartankaas oo ka oo ah african cup oo isugu imaan doonaan dhowr dawladood oo afrikaan ah wuxuuna socon doonaa saddex maalin wuxuuna bilaaban doonaa labaatanka insha allahu tacaala tartanka xeegada afrika oo ay ka qayb galayaan toban waddan ayay saddex waddan oo ka mid ihi la socdaan xulaal rag iyo haweenba le balse soomaaliya waxay ka qayb galaysaa qaybta ragga oo laba guruub ka kooban waxayna soomaaliya ku jirtaa guruubka e oo ay kula midaysan yihiin xulaalka kenya nigeria iyo togo sida uu sheegay yunis khaliif may waa markii noogu horreysa aan ka qayb galno sanadkan anagoo cusub maadaama aad ku guruub tihiin kooxo ay ka mid tahay nigeria oo sanadkii hore koobka qaaday marka rajadiinu ma ka qaybgal unbaa mise waxbaad isku dayi doontaan runtii waxa waa waa kubad kubadna waxa waaye cad iyo madow wey marka qofka waa inuu ku talagalaa inuu guul marka uu la yimaado marka hore tartankani waa mid dhowaan gal ku ah qaaradda afrika guud ahaan iyadoo uu yunis khaliif noo sheegay in sanadkii hore uun markii ugu horreysay taariikhda laba tartan lagu kala qabtay waddamada ivory coast iyo burkina faso haddaba intee la eg tahay khibradda iyo kartida aqooneed ee ciyaartoyda koobkan ku matalaysa dalka soomaaliya ciyaartan oo ah xeegada usha lagu walwaalo dhalinyarada hadda ka qayb galaysa ama qaranka somalia ku matali doonta inay dhalinyarada waddankan ka ciyaarta oo xifrad dheer ku leh ilaa iyo midka ugu yaraa saddex afar sana soo ciyaarayay afrikada kalena waa ku cusub yahay koobkan marka rajada waxaan qabnaa aada u weyn inaan meeshaas aan guul fiican ka keeni doono maadaamay ciyaartani dadka ku cusub tahay waxay dad badan isweydiin karaan sida loo ciyaaro sida caadiyan waxaa loo ciyaaraa shan dhexda ah iyo bortieri laakiin qaabka hadda aan anaga aan u ciyaari doono ama koobkan african cup uu u ciyaari loogu talagalay wuxuu noqon doonaa saddex dhexda iyo hal oo goolhaya ah afar ayaa lagu ciyaarayaa si loo fududeeyo maadaama dawladaha africa ka qayb galaya ay aada ugu yar tahay dadka xifradan leh ambooniga ciyaartan iyo taqaan iyo dhaqaalihiiyo masalan haddana aan meesha ka maqnayn in xadidaya guddoomiyaha xiriirka xeegada ayaa sheegay inay durba xagaagay bilaabeen qorshe ay ku doonayaan inay ciyaartan ku gaarsiiyaan dalka hooyo ee soomaaliya isagoo sheegay inay durba la kulmeen qaar ka tirsan madaxda soomaaliya waa su-aal aada u fiican xiriirka xeegada waa dhisnay waa dhisan yahay waxaana dhisnay labada kun iyo lix iyo tobanka waxaana ku dhisnay magaalada stockholm maalinkaas la dhisaya waxaa goobjoog ahaa madaxweynaha xiriirka xeegada ee caalamiga ah master thomas ericson oo goobjoog ka ah maalinkaas la dooranayay xubnaha kumeel gaarka ah haddaan usoo laabto in wadankii hooyo iyo laga hirgeliyo hawshaas waan ku jirna waana bilawnay samarkii hadda lasoo dhaafay dhalinyaro kamid ah dhalinyaradan ayaa baxday soomaaliya tagtay dhulkii hooyo gaar ahaan muqdisho waxaana kala tashanay ama kala hadalnay arrintan maamulka gobolka banaadir allah unaxariista guddoomiyihii tegay ee yariisow oo hadda aan rajeynaya in meel fiican aan gaarsiino marka hadda insha allah waana kusii wadi doonaa haddii laraado inaan ka hirgelino soomaaliya guud bilowgan uu noqon doono muqdisho soomaaliya oo ay matelayaan laacibiin gebi ahaanba laga soo xulay magaalada gothenburg ee caasimada labaad ee dalkan sweden ayaa sabtiga ciyaaraysa laba kulan oo ay midka koowaad koob iyo tobanka barqanimo ku wajahayso kenya halka isla maalinta duhurkii kadib kowda iyo rubuc is arki doonaan dalka nigeria oo koobkan haysta kulanka ugu dambeeya heerka guruubyadana waxay axadda la ciyaari doonaan xulka togo saacadda afrikada bari marka ay tahay tobanka iyo rubuc xilliga barqanimada maxamed xaaji radio sweden